cabdicasiis shariif cali gudoomiyaha deegaanka mareer gur oo ka qaybgalayay barnaamijka maamul wanaagga idaacadda radio daardheer ayaa ka warbixiyey horumarka adeegyada bulshada ee laga sameeyey deegaankaasi islamarkaana ay maamulku qeybta ka qaateen waxa uu sheegay in maamulka deegaanka mareer gur oo kaashanaya qeybaha kale ee dowladda iyo sidoo kale bulshada ay guulo ka gaareen horumarinta adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha waxa uu tilmaamay in ay si xawli ah u socdaan adeegyadaasi islamarkaana ay dowladdu ka gacan siisay horumarkan laga sameeyey adeegyada bulshada
waa aabulni dadkii aweelan ku samaynay hadda waxaa ka furan saddex iskool oo caalamiya oo dugsi sare xataa leh oo shaqeeya mid kasta oo shaqeeyo oo waxbarashadooda si fiican ay mataqaanaa u socoto kala dhaweyto intixaamkii galmudug ay qaaday dugsiga dhexe waxaa ka soo gashay siddeetan iyo kow arday amban ka soo gashay sanadkanna laba boqol iyo weliba aan rajaynaa insha allah inay ka soo gasho marka waxbarasho saas u kacday kore u socotaa inay sii socotana waan rajaynaa insha allah dhanka caafimaadka laba m c h ka shaqeyda oo waaweyn oo fiican oo si fiican dadka lagu adeego oo magaalada ku yaalla ayagana waxaa marka ammaanaynay maba jirinba wasaaradda caafimaadka nagala shaqeyday iyo waxyaalahaas waxaa la helay in isbitaallada m c h ay shaqeeyaan oo la maalgeliyo oo la dhiso qayb ka mida kuwana mataqa kuwii dhisnaana la furo marka dharkaas waa dhanka biyaha oo kale motoorada ku yaalay soolarrama aysan ahayn waxa waaye waa motoor bis ay ahayaan iska halaaba kabacdii soolarraa loo saaray sistema wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo hay-adaha la shaqeeya aa ka shaqeeyey haddana waa ay shaqeeyaan dadkuna biyihii ay qaaliga ku cabi jireen harqiis ay ku cabaan meesha uu ka aha hal door iyo bar mitirkoobkii hal door laga dhigay marka bulshada waxyaala badan usoo kordhay oo wanaaga waana lagu noolaaday haddee alkaasay horumarku maraa waxyaala badan oo noo dhiman yihiin ayagana waxaan rajaynaynaa inaan sii gaarno oon mataqaanaa si fiican usii gaarno dhanka mataqan bilicsi culintoo kale waa ka shaqaynay oo qashinkoo la qaado hadda inaan aragtay in kala maaqaan maandhowto amar aan soo saarnaa jiray oo maamulka uu soo saaray oo uga hadlaayo deegaanka iyo xaalufinta iyo qashinka la guraa iyo cayaalka meelaha tureeyaha iyo waxaas ayana waxa waaye go-aama laga soo saaray waana biijka degmada lagu shaaciyey dadka waa looga digay inay joojiyaan dhirta la xaalufaayo sagaarooyinka la dilaayo wax dhan waa ka hadalnay
deegaanka mareer gur ayaa waxa uu qeyb ka yahay deegaanada soo koraya waxaana maamulka oo loo daadejiyey ay ku howlan yihiin in ay soo kabasho xoogan ka sameeyaan adeegyada bulshada